heshiiska ay maanta wadajirka u soo saareen labada xisbi ee kulmiye iyo ucid oo ay ku kala saxeynayeen guddoomiyaha xisbiga ucid injineer faysal cali waraabe iyo sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye axmed cabdidheere oo lagu socodsiiyey madaxweynaha somalilan iyo golaha guur islamarkaana la ogeysiiyey guddiga doorashooyinka qaranka wadamada qaanaanbixiyayaasha doorashooyinka iyo ururada bulshada rayidka ee somalilan ayaa lagu yidhi annagoo tixraacayna qodobadii ka soo baxay heshiiskiis afgaradka ah ee xisbiyada wadani kulmiye iyo cid ku dhex maray qasriga madaxtooyada somalilan kuna taariikhaysnaa lix iyo tobankii bishii labiyo tobnaad ee sanadkii hore laba kun iyo sideed iyo toban ee xisbiyada qaranka somalilan ay si wada jir ah ugu go-aamiyeen in doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanku ay qabsoomaan dhammaadka sanadka laba kun iyo sagaal iyo toban sidoo kalena tixgelinayna muhiimadda ay qaran ahaan inoo leedahay qabsoomidda doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanku iyo dhibaatada ka dhalan karta dib u dhac dambe oo ku yimaado doorashooyinkaas ixtiraamaynana fariintii qaran ahaan inooga timid beesha caalamka taas oo ahayd inay dhammaadka sanadka laba kun iyo sagaaliyo toban qabsoonto doorashooyinka golaha deegaanka iyo wakiiladu haddaba iyadoo xisbiyadoo cidiyo kulmiya ay mar walba danta qaranka ka hormarinayaan danahooda siyaasiga ee gaarka u ah waxay isla afgarteen qodob badan kow xisbiyadoo cidiyo kulmiya waxay isku afgarteen in doorashada golayaasha deegaanka iyo wakiiladu ay qabsoonto bisha noofembar ee sanadkan laba kun iyo sagaal iyo toban laba xisbiyada kulmiye ee cid waxay isku afgarteen in komishanka doorashooyinka ee hadda jira uu qabto doorashooyinka maadaama aanay jirin sababo sharci ah oo loo kala diro saddex xisbiyada ucdiyo kulmiya waxay isku waafaqeen in wax kabedel lagu sameeyo xeer lambar labaatan qodobkiisa koob iyo tobnaad faqradiisa koowaad komishanka doorashooyinka cusubna laga dhigo sagaal xubnood qodobka afraad ee heshiiskan ayaa lagu yidhi xisbiyada ucdiyo kulmiya waxay isku afgarteen inaanay aqbalin dib u dhac dambe oo ku yimaado doorashooyinka golaha wakiilada iyo deegaanka sidaasi darteedna aanay doorashooyinku u hakan doonin haddii xisbiga wadani uu ku adkaysto go-aankiisa ah inuu qaadacay komishanka waxaana labada xisbi diyaar u yihiin baa lagu yidhi inay galaan doorasho laba xisbi ah sanadka laba kun iyo sagaal iyo toban qodobka shanaad ee heshiiskan ayaa lagu yidhi xisbiyadu waxay isku waafaqeen in ay meel uga soo wada jeestaan ilaalinta sharafta iyo sumcadda ay somalilan ku kasbatay doorashooyinka dimuqraadiga ah sidoo kalena aanay marnaba aqbalin dib u dhac dambe oo ku yimaada doorashooyinka ugu dambeyn ayaa lagu yidhi heshiiskan xisbiyada cidiyo kulmiya waxay usoo jeedinayaan golaha guurtada jamhuuriyadda somalilan inay tixgeliyaan heshiiskan islamarkaana ay mutokordhinta farsamo ee ay samaynayaan ku saleeyaan heshiiskan geesta kale xisbiga mucaaradka ee wadani oo v o a la xidhiidhay si ay wax uga weydiiso aragtidooda la xidhiidhay heshiiskan labada xisbi ay soo saareen ayaa ka gaabsaday haddaba heshiiskani sharciyan ma yahay mid dhaqangelaya sideese ayuu sharcigu u arkaa in laba xisbi ay gaarkooda intay heshiis u gaadhaan ay go-aamo ka soo saaraan arrimaha doorashooyinka guddida doorashooyinkuse sharciyan ma yihiin kuwa qaban kara doorasho haddiiba ay u hirgasho sida labada xisbi ay doonayaan su-aashaas iyo su-aalo kaleba waxaan weydiiyey guulad axmed jaamac agaasimaha fulinta ee hay-adda xuquuqal insaanka somalilan ee fadhigeedu iyo hargeysa bismillahi raxmaan raxiim horta marka horeba markay noqoto doorashada qabashadeeda iyo qawaaniinta la xidhiidha hay-ada dowladeed oo qaran baa u xilsaaran qabashadooda xisbiyadu waa dadka loo qabanaya tartanka oo ordayaasha ka mid a marka iyagu ma go-aamiyaan ruuliska ama qawaaniinta lagu ordayo ee tala soo jeedin bay keliyihiin marka taasi waa ta koobaad marka haddii saddexdooda wax isku raacaan iyo hadday laba kamid a isku raacaan markooda horeba ma leh ansax sharci ama saameyn sharci sidiisa kuma dhaqangeli karo laakiin waxaa soo jeedinu soo noqonaya hay-adaha dowladeed ee shaqadaa qabanaya oo mar walba tixgelinaya dadkan tartamaya waxay doonayaan ama qawaaniinta ay doonayaan lagu tusaale ahaan golaha guur sidoo kale oo imika la filayo inay fadhiistaan toddobaadka gudihiisa inay tixgeliyaan go-aankaasi bay soo jeediyeen iyaga laftooda maana soo jeedintu aanay taas lahayn soo jeedintoodaasi waa ku xisaabtamaya golaha guursiga markuu gaanka gaarayo lakiinse muhiimkaay waxay noqonaysaa marka marka xaggaa laga imaado khilaaf baa jira ka dhexeeya xisbiyada siyaasadeed oo ku qutumay markiisa horeba muran siyaasadeed inkastuu lahaa raad sharci waxaad moodaa kii inaan laga gungaarin laba masalun baana khilaafaadka caynkaas laga goaangaaraa in inta maxkamad laysla tago go-aan maxkamadeed oo sharci soo baxo oo halkaa ku go-o ama ciday haysaa intay isu soo jiijiidato wax ama ciday dhexdhexaadiso inay wax isla afgarato markaas afgaran waagii ayaad moodaa inuu inuu dhacay oo aad mooda inaan laisla fahamsanayn oo laba xisbina dhinac isku ra'yi ka yihiin xisbina ra'yi ka yahay marka xalka u weyn wuxuu noqonayaa ba anigeeda tahay in doorashada la qabto sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka way u eegtay in laisku wada raacsan yahay xisbiyadoo dhan iyo dadweynaha reer somaliland oo dhan taas waa arrin wanaagsan oo aan filayana golaha guursi inay ixtiraam weyn usoo jeedin doonaan waraaqda madaxweynehana waxaa ku qoran toban bilood in loogu xisaabiyo xilliga ay codsadeen guddiga doorashooyinka taase u baahan doonta xal wax kastoo golaha guursi yeelaa waxa weeye sida xisbigii kale iyo labada xisbiga kale isku hamloola iman lahaa guur sidoo kale markaa ma qaadan kartaa oo haddii tusaalahaan kale ku xisaabtanto ay soo jeedinta labada xisbi qaadato waxay guursidu soo saaraan iyagoo taa raacaya sharciyadeeda ka waran waxay noqon doonaa sharci buu noqon doonaa wax guurtu yidhahdo laakiin su-aashu waxay noqon doontaa haddii xisbi diido in doorashadii ka qayb galo maxaa khilaafkaa sidee loo xallili doonaa marka heshiiskoodu ma aha dhammayn khilaafkii jiray taasaa muhiiman maanka lagu hayo waayo maanta waxaa la isku hayo ugu weyni waxa weeye guddigii doorashooyinka haddii laba saddexda xisbitaa isku fahmi waayaan doorashadiina la muddeeyo sidee bay suuragal u noqonaysaa marka waa su-aal la xidhiidha farsamo ahaan iyo siyaasad ahaan ee su-aal la xidhiidha qaanuunka ma aan carfur ku adkay because qaanuun ahaan guddiga doorashadani ilaa cidi kala wakti ka dhamaado ama si safar sharciga loo kala diro awood bay leeyihin inay doorashada qabtaan marka waxaad leedahay guddidan doorashada sharciya way qaban karaan doorashada haddiiba la qaato soo jeedinta labada xisbiyaa bisha koob iyo tobnaada sanadka in la qabto guddiga doorashooyinka awooddii sharci waa leeyihiin maanta xaalku siduu yahay way leeyihiin waayo lamana kala dirin iyona ismay xasilinin waktigiina kama dhamaanin